inkastoo cudurka juudaanka loo yaqaano uu aada ugu yaryahay dalka soomaaliya marka loo fiiriyo dalal badan oo dunida ku yaal haddana cudurkani ayaa lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyo gobolada koonfureed ee dalka sida ay tilmaameen khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba qaar ka mid a dadka qaba cudurkani loo yaqaana juudaanka oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o edu ay ka wareysatay xilligii cudurkani ay isku arkeen magacaada culamo ismaaciil oole cudurkani goorma isku arag shan sano ayaasaan ahay cunuggaadda ii jooga shan sana warkiis anagoo lahaan isku arkay meelabsi leegeynaa waa laygu daalaa hadda daawad caafimaadaan qaataa ilaaha daawo iigu daray daawadaas hadda cunug hal sana ay socotaa marka markaa cudurka isku aragtay dhakhtar ma la xiriirtay goob caafimaad ma tagtay maxaa se dareentay markaa isku aragtay meel aan tegin malahan dhiigaanska qaada dhacaankaas qaada wax walba naqatiif leeledhaa maqaarkaa ka tirinta naqaftiif leeledhaa meel walba samtagaa ku daalo hooyada waxay tiri duugtaadaa qabtaa meel iska fadhiis cuqdada isgeliisa guriga iskaga jiray ilaaha dadkan isoo adeejiyo daawo isiiyaan daawadii hadda ku caafimaad hadda toban biloodan qaadin waya maxaa iska kaa bedelay marka marka cudurkan kugu aada dareentay maxaa dareentay ma dadka bulshadii miyaa takoor ka noqotay takoor waa ka halaagsada dadkan ku darsanay islaaqis uqdadaan isgeli hadda laakis daawada maasha allah waa ku caafimaad alxamdulilah shukr waxaan sheegay dembi waayo markaan deb markaan jikada shito wax karanayo cunto dhan maka dareemayo debka dhan ma dareemayo isku geli dadkiyaa ku wacaynaya bini aadamka wixii ilaahay kurida ku wacaynaya mogtaha dadkiyaa ku wacaynayaan sidaa guriga isku geli aniga maya hadda uqdad maka qabin hadda magaalada ka shaqaystaa magacaada maxamed haaruun
maxamed haaruun cudurkani goormaa isku aragtay adiga cudurkan inta aan isku arki waa labo sano waay labada sano kadib waxaan isku arki cudurka haddaan isku arki inka hore waxaan isku arki ilaan waa socdaa badaan ka shaqeeya wajiyaa nawar nawar iyo film iga soo baxay ilaan isdhehena macnaa waxawaa waa ka socaa isbitaala intaa lacag baa laga qaadaya waxaa liisiinaa daawo aan jirin daawadii inaan ku saa-ida maana caafimaadku marna kama dareemo markii kadib alxamdulilah caafimaadoo ilaahay ii sahalay caafimaadkii aan qaata hadda wax iima maqana maasha allah
hadda waxaa ii muuqatay in gacmaha iyo aada kaaga badan yahay cudurkaani gacmaha aadoo iga badan yahay waa meesha oo iga saameeyay oo xoogga ee gacmanka waaye intkasakaasan lugaho lugaha micnaha nawar nawar yar loo ahaayo oo faraa oo hadda waa igreys alxamdulilah laakiin gacmaha aadaan dhib u qabaa aanka kama shaqeysan karo naafa camal waa way naafoobe mana fo laakiin hadda ma lagu shaqeey karo hadda wax dawaaho qaadato oo maaragtay ama goob caafimaad oo maaragtay ama cid wax kuu qabat waa jirtaa cid wax ii qabat goof caafimaad daawaan qaata daawadee maasha allah caafimaad weyn baan ka dareema hadda meel alaal meeshaan raba baa maraa awal ma muda jirin guri baan ku xirnaya haddaba cudurkani waxyaabaha keena ayaan wax ka weydiinay doctor maxamed maxamuud axmed oo loo yaqaan doctor fuji oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed wuxuuna ka hadlayaa cudurkani sababaha keena iyo dalalka uu aadka ugu badan yahay cudurka juudaanka loo yaqaano waa cudur horta adduunka dhan ku baahsan weliba waxaan kuugu darahayaa wadamada uu aada ku hayo soomaaliya kuma jirto soomaaliya wadamadu aada ugu yaryaha way laakiin haddaad tagtid hindiya haddaad tagtid brazil ethoobiya d r c congo waa south sudan waana lakaga tiro badan yahay laakiin haddana magaca juudaanka ahi maaha magac hadda baxay waa cudur soo jireyna oo ilaa iyo waagii nabi ciisena bibaleka ku qoran nabiguna caleyhi salaatu wasalaam xadiisii uu ka ku saabsan isaga uu ka sheegay waa cudur markaas raagay oo saas usoo jira soo jireena soomaaliyana hadda wuu ka jiray waxaad ogtahay meel la yihahdo lamadaadka ayuu ka jiray oo lagu daawey jiray waxaa lagu daawey jiray isbitaalka forlanini hadda laakiin dagaal cusub ayaa aada iyo aada loogu hayaa si looga ogaado cudurkan waxaa keena jermi la yiraahdo micobacterium lebre micobacterium lebre wuxuu u dhow yahay oo qaraabo ay yihiin micobacterium tuberculosis oo t b-da cudurka qaaxada keena ayay yihiin isku sibaa loo baaraa isku sibaa loo ogaada daawooyinka xataa waxbay isla wadaagaan waayahay marka dad calaamadaha lagu garanayo cudurkan cudurkan calaamadaha lagu garanayo dadna waa nala joogaan waxaa weeye marka horeysa qofka qanjirada xididada xididada bararahaya ya sanku waa bararhayaa wejigu waa bararhayaa nabraha ka soo baxaya ogada nabrahaasi marka nabraha soo baxay ama gacnaha ka soo baxeen ama wejigaha ka soo baxeen ama dhawarkaa ka soo baxeen ayaa dhexdooda aysan dareen lahayn marka cudurro badan oo magaalada jiray u egyihiin haddii marka hore la arko laakiin ninka dhakhtarka ahi markuu calaamadahaas uu fiirsho uu neerfiga fiirsho neerfiga baraarsig yahay uu arko nabarkan cambaarta u eegay inuusan lahayn dhexdana dhididna ku lahayn dareenna uusan ka jirin ya markaas ayuu imaanaya marka iyadiiba loo kala qaybshaa laba nuucoo waaweyn qaar nabruhu ku yaryihiin iyo qaar nabruhu ku badan yihiin marka saasaa daawaduna u kala gedisantaha waana cudur la daaweyn karo oo hadduu yahay nuuca nabruhu ku yaryihiin oo bowsi basilary lebrosy la yidhaahdo waxaa la daaweeyaaba lix bilood qolada uu ku badan yaho layidhah malti basilary lebrosina waxaa la daaweeyaa ilaa iyo hal sano dawadu waa free waa lacag la-aan dad badanaa in isqarinayaanan ogahay bakaus cuqday iska qabaan
axmed xasan colaad v o a muqdisho